waxaa sare uu ka xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibiya dahabka suuqyada magaalada baydhabo taasi oo sababtay yaraanshiyaha dahabkii la keeni jiray magaaladaasi dahabka ayaa maraya qiimo dhan halka garaan boqol toban iyo shan doolar halka markii hore la iibin jiray toddobaatan ilaa konton doolar halka garaan oo dahabka ah qaar ka mida ganacsatada dahabka suuqyada magaalada baydhabo ayaa ka waramaya qiimaha dahabka dahabka sanadkan kadambeyti eeda marxalado kala duwan galay waa maylayraa ismarxaladooshii marxalada la fahmo karo ma ah waa malina gadaya mar walba iyo saacado walba daqiiqado walba intuu isba bedela iyo marahayna hata bil ka hor waraysiana dhiibi maylayraa dahab sidii roogi hada geeka ma ah su yara ku qaboobinye bil ka hor waa layahay dahab garaanba boqol iyo toban iyo shan door ilaa boqol iyo toban door dhexe iyo deeri geeg hata taariikh kow ata bil todobaad julaay ata maylayraa usa dahabkii dagaaladan galbeedka inta badan sababay usa dagaaladii walyar roogsideen dahabkii hata cuseebkii se hata turkishka camal boqol iyo saddex dolar ilaa iyo boqol iyo laba dolar dhexey sankabuurka boqol dolar ilaa iyo sagaal iyo sideed dolar sacuudigii dubayga sagaal iyo todoba dolar ilaa iyo sagaal iyo lix dolar yaa dhexey qabashada bil ka hor ama labaatan maalin ka hor laakiin dahabka sheenoba sagaal iyo lama ilaa iyo sagaal iyo sideed lagu qabadaay geedka waa siyeti siyed ilaa iyo siyeti todoba yaa dhexey marka dahabka waa may leedahay muddooyinka dambe ilaa iyo sanad ilaa iyo laba sana ka hor maylera eedan isbabedaloosheega badaday eeda dhaqaalaga macna taasna wali sababaase dhaqaalaga oo adduunka oo jahwareer badan kadhi ganacsi walba yasaasna dahabku waaba zaa'ida saameyn badan ka yeelatay marka alxamdulilah hadda geegka wala rajeeyeyna geeg taarikow eta bili toddobaad wala rajeeyeyna sidii dahabka maanaha ilaa iyo hoos lixdan ilaa iyo toddobaatan siyeetimeedi si isku qooyo fadya rajeeyen haddii ilaahay rabo dahabku waa baninka qooyeysa oo mayleraay oo duway iyo turkish turkishka ninka qooye sidoo sankabuur camal sankabuurna ninka kooye oo sacuudina ninka kooye sajiddo camal eh walba farqyadii hore walba la gada jiray garaankii walba la gada jiray lihiduwan la gadaay halkii garaam hata walba la gadaay halkii garaam hata boqol iyo saddex doolara la gadaay halkii garaam hata marka hata nankii oo dhegisheen camal eh ankasheen hata walba garaankii eliska nankasheen walba lakasee hata garaankii
si kastaba ganacsatada iibiyo dahabka ayaa muddooyinkii dambe la kulmay qiimaha dahabka oo aada u sarreeya kaasoo saameyn ku yeeshay ganacsigooda